asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenna murtada maanta oo haddii rabbi idma hayo aan maaragtay howlo fara badan oo muhiima isku weydaarsano kuwaas oo ah kuwo kala duwan oo qaabab kaleoo fara badan usoo dhacahaya qaababka farada badan ee ay usoo dhacahayaan ee kala noocnooca ah ayaa waxay tahay hab mahmaaheed hab suugaaneed hab murtiyeed hab sheekood iyo habab kale oo kala nooca oo ay isu keenayso xubinta murtidu ama ay barnaamijka kulminayso iyadoo laga yaabo iyadoo xubin laga sheekaynhayo inaad mahmaahyo badan ku dhex aragto oo xubinta dhexdeedii yaalla kuwaas oo ah kuwo xubinta aan qayb ka ahayn laakiin sheekadu ay soo gelisay ama tusaalayaasha qurxooni ay keeneen maantana xubnaheenaas iyaga ah mid ka mid a ayaan soo qaadanaynaa waana mid ka mid a xubnaha murtida waa mid ka mid a isdhexgalkii rag iyo dumarka waxaa la yidhi horey waxaan usoo marnay haweenka waxaa la weydiiyey ragga nooca ay jecel yihiin ma ogta sidoo kale intaa raggana waxaa la weydiiyey haweenka nooca ay ka helaan ama ay jecel yihiin raggii baa marka iyaguna markoodii sheegaya dumarka nooca ay rabaan kolkaasa waxay dhaheen haddii ay beydmahayo saddex baan ka rabnaa dumarka haye saddexdaaad ka rabtaan markaasuu wuxuu dhahay dhabteedoon ku seexdo dheeftay karisoon cuno iyo inay dhalaasho saddexdaasaan yuwaan ka rabaa ayay isku raaceen maxay tahay markaa qaabku waa qaabkee waa islaan dabeecad fiican oo dhabta igu seexinayso dhibaatooyinkan ku iloobahayo mid walba yidhi waa kow haye maxaa labeeyaa la yidhi waxa uu yidhi waa inay cunto macaan karin taqaano oo cuntadeeda aanu soo hiloobo haye maxaa kaloo la yidhi waxaa kaloo la yidhi oo uu yidhi oo qofkii saddexaad uu noqday waa in haddii la kuusoo gele mar walba ay qurux badnaato ay dhalaasho naag gaboobaysa inay noqonin mar walba ay isqurxiso saasaan rabnaa bay dheheen gabadh birqaysa mar walba toban ilmood hadday dhashay xitaa waa inay dhalaashay dheheen oo ayna duqnimo isku waxaynin saddexaasay ku qaabeeyeen oo maaragtay saddexdaa qaab ayay u sheegeen maxay dhaheen markaa wuxuu yidhi marka dhabteeda oon ku seexdo dheebtay karisoon cuno iyo inay dhalaasho saddexdaas qaab ayaan haweenka oogu jecel lahay bay ku soo koobeen saddexdii qaab marka u fiirso midda koowaad dhabteedan ku seexdo wuxuu ka wadaa in dabeecadeedu ay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo dabeecad wanaagsan iyo naxariis iyo kalgacayl iyo qabow iyo ladnaan ay ii muujiso oo mar walba aan usoo hiloobo oo ay dhabta igu qabato markaan dareemo ama welbahaar ama maaragtay wax yaro wareer ah ama welwel waxaasoo dhan inay iga bi'iso ayaan rabaa buu yidhi oo taas iyada ah saas ay islaantu noqoto mid dhabta igu ilowsiisa sidii ilma yar haye waa labee wuxuu yidhi dheeftay karisay oo cuno waa in cuntadeedu ayna cuntooyinka huteelada laga cuno iyo cuntooyinka meelaha kala yaalla ayna la mid ahan ee ay ka cunto macaanaato oo aad u soo hulowdo cuntadeeda ayuu iyana dhahay oo maaragtay uu halkaas ka muujiyey waa midda saddexaadee wuxuu yidhi waa inay dhalaasho mar walba waa inay dhalaal iyo udgoon leedahay oo maaragtay dhalaalkeeda iyo udgoonkeedaasu uu noqdo mid laba dhowrtaana ama laba dhaafaana ama dhaalacan oo weligiiba maaragtay meel qaali ah yaalla saddexdaas ayay isku sheegeen saddexdii marka maxay yihiin dabeecad wanaagsan sidoo kaleento aqoon sidoo kale iyo nadaafad saddexdaas ayay sheegeen oo raggiina ay isku raaceen in haweenka ay ku rabaan saddex baa haweenka naga deeqda dhabteeda oan ku seexdo dheeftay karisoon cunno iyo inay dhalaasho saddexdaas ayaanu annaguna maanka ku haynaa bay dhaheen raggu waa saddex daraasadda waaweyn ee daraasadaha la sameeyey ee haweenkii ragga waxyaalaha dhex mara ama waxyaalaha muhiimka u ahee maaragtay qaaliga u ah lagu sameeyey ay ku soo koobeen saddexdaas ayay iyaguna kusoo koobeen oo ay tilmaantii ku caddeeyeen mahmahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eb waxaa la yidhi dhul dhagama lehee dhagarqabaa wax dhegaysta dhul dhagama lehee dhagarqabaa wax dhegaysta